Magaalada caasimadda ah ee Nairobi iyo magaalooyin kale oo ka tirsan dalka Kenya ayaa shalay martigeliyay mudaharaadyo xooggan oo ay dadku isugu soo baxeen. Hase ahaatee, dibadbaxyadan ayaa mar kale si kadis ah isugu beddelay rabshado xooggan oo sababay dhimashada iyo dhaawaca tobanaan qof oo Kenyan ah. Inta la xaqiijiyay waxaa rabshadahan ku naf waayay ilaa toban qof, halka in ka badan soddon kale ay soo gaareen dhaawacyo halis ah. Laamaha booliiska ee dalka Kenya ayaana ka hortag ku sameeyay dibadbaxyada, iyaga oo adeegsanayay rasaas nool-nool, taas oo sii kordhisay khasaaraha nafeed ee soo gaaray dadka mudaharaadayay. Goobaha qaar waxaa lagu arkayay dad hubaysan oo wejiyadoodu ay duuban yihiin, kuwaas oo qayb ka ahaa dadka dibadbaxa sameynayay, iyadoo la rumaysan yahay in si hoose ula shaqeynayaan ciidamada booliiska. Mudaharaadyadan oo horraan ka bilowday magaalada Nairobi ayaana ugu dambeyn ku fiday magaalooyinka waaweyn ee dalkaas. Dadka mudaharaadayay ayaa ku qaylinayay erayo caro leh, iyaga oo quus ka muujiyay xaaladda dhaqaale ee ka jirta dalka, musuqmaasuqa hareeyay hay'adaha dowladda iyo isticmaalka awoodda xad-dhaafka ah oo ay ciidamada ammaanka u adeegsanayaan dadka shacabka ah. Inta badan waddooyinka gala caasimadda ayaa la xiray, waxaana gebi ahaanba hakad galay isku socodka ganacsigii magaalada. Ganacsatada magaalada Nairobi, gaar ahaan dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan xaafadda Eastleigh, ayaa cabsi xooggan ka muujiyay dibadbaxyada sii kordhaya. Dadka dhigaya isku soo baxa ayaana laga cabsi qabaa in ay geystaan dhac iyo biliiliqo baahsan, taas oo si gaar ah loogu beegsanayo ganacsiga Soomaalida ee xaafadda Eastleigh. Isku-dubaha guddiga ganacsatada xaafadda Eastleigh, Cumar Axmed oo warbaahinta la hadlay ayaa muujiyay cabsida ay ka qabaan mudaharaadayaasha, isagoo ugu baaqay dadka Soomaalida ah ee ku sugan xaafadda in ay feejignaan buuxda muujiyaan, kana taxdiraan xaaladaha isbedbeddelaya ee magaalada Nairobi.
dhowr meelood bay ay shaqaaqad ka soo degdeen oo dhinaca kartuuj iyo suuqa komba xaggiisa dhinacaasna waa la caabiyey meelo yarar oo kale oo iyagana dhowr dhalinyaro yar ay kasoo galeen oo ilaa aan badnayn ayagana waan ka hortagnay islamarkiiba alxamdulilah xaaladdu si fiican bay noogu socotaa ilaahayna waxaan ku rajaynaynaa inay saa noogu dhammaato mar kastana oo waxyaalahay jiraan shacabka soomaaliyeed inay saan isku ogaadaan oo ay u fijignaadaan oo ay andadooda u ilaashadaan guddiga ganacsi ahaan kulli u wada joogaan dukaanley iyo guddiga ganacsiga xubnaha si uu kala gediba kulligoodna joogaan saas waa shaqaynaya nin kasta maanta shaqadiisu wataa waan isqaaminay Dibadbaxyadan cusub ayaa mar kale imaanaya iyada oo dabayaaqadii bishiina dhaaftay ee Juun dhacay isku soo bax xooggan, kaas oo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen in ka badan afar boqol oo Kenyan ah.